galab wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur saaxiibka ibraahim xasan garabey daanduray oo aad barnaamijka uga barateen galabta ilmo joogo sababtana waxaad ku ogaan doontaan warqadda ugu horreysa ee barnaamijkeen hase yeeshee aan ku dahfurno heesta ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
dhabarta adhaxda iyo unugyada dhiige jirka laxaadka intiisa kale adanaadii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuqda beerkii wadnaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuqda reerkii wadnaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsata afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsata amaanada dhowrtaay balanta ila oofisay amaanada dhowrtaay balanta ila oofisay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay aroortii birokoday iyo gudgoonka gufaaxaday xareedii ioonta dejiyo raxmadan ku ildoogsadaa ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur yaalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur yaalaxshay xubnaha jidka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaasanbabaga degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan aasaaskii udubdhigiyo aqalka tiir isu hayay aasaaskii udubdhigiyo aqalka tiir isu hayay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaasanbabaga degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhibta ila martay sabirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martay sabirka ila qaybsatay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay amaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga mudnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ogow runay ogow adaanibka ku jeclahay ogow runay ogow adaanibka ku jeclahay
waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestaasi dabacsanayd dhambaalka ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray aabbo ibraahim xasan garabey daandurey waa saaxiibkay magac laga maskiin maahan ay soomaalidu ku mahmaahi jireen Eh, iyo xaaskiisa zaynab maxamed cismaan zaynab buucow iyo dhammaan reer xasan garabey iyo reer buucow iyaga oo isku duuban waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdulaahi ibraahim xasan garbey daandurey iyo mune cabdulqaadir maxamed shaqaaq Eh, bal u kaad inta aanan ducada gelin waxaan filayaa in aad hadda ogaateen waxa uu galabta ku baqnaa saaxiibkay daandurey waxaan si gaar ah ugu duceynayaa lamaanahan oo aan si wanaagsan u garanayo cabdulaahi daandurey iyo mune cabdulqaadir oo jimcihii shalay ku aqalgalay magaalada alexandria ee gobolka virginia waxaan alle uga barinay guri nagaadiya guur kheyr leh owlaad saalixiin ah iyo dariiqa toosan guuleysta dhankii heesahana aan idin ciyaaro heesta liibaan iyo codadka cabdinaasir macalim saciid iyo hibe maxamed
wadnahayo waxyahayga kii warabinayay dhiigow wadnahayo waxyahayga kii warabinayay dhiigow waawanta sharaftayda midkaygu wacnaade wajibkaygu yeeshow waawanta sharaftayda midkaygu wacnaade wajibkaygu yeeshow ifka waxa ku nool wiilkanka weheshanayo ifka waxa ku nool wiilkanka weheshanayo weynowhay na kala wadine waa qod laba isjecelo liibaanku wardo aniswa inaga yeel aniswa inaga yeel weynowhay na kala wadine waa qod laba isjecelo liibaanku wardo aniswa
walaashadeeni weligiis maan oran cidba kuula siman wer wacadkii ilaahiyo wada dhalaashadeeni weligiis maan oran cidba kuula siman wer ka warhaysidi adiguba nabta inaan wadaago adigu warwaraye ka warhaysidi adiguba nabta inaan wadaago adigu warwaraye haweynidaan kuu qabo wadan baad ogaani haweynidaan kuu qabo wadan baad ogaani waynu hayna kala wadine waa qood laba isjecelo liibaan ku warto aniswa inaga yeelaniswa inagay waynuhayna kala wadine waa qood laba isjecelo liibaan ku warto aniswa inaga yeelaniswa inagay
markaana waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamed cismaan muuse iyo xasan axmed muuse maxamed axmed ibraahim iyo jimcaale faarax xaashi bashiir ow maxamed yuusuf iyo nuuro maxamed muuse nimco hogad jaamac iyo faa'ize axmed muuse raxmed daahir muuse iyo saare ow xuseen ibraahim safiye ow xuseen iyo faarax axmed xaashi cabdirasaaq maxamuud qaaje dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan guulada cismaan muuse iyo xamdi xuseen xasan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaanu leenahay arooskiina aroos kheyr leh isku waara ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin tahniyad aroos ayaa waxaa diraya dadka kale ah hooyo zaynab sheekh xuseen iyo caruurteeda hooyo xaliibo sheekh xuseen iyo caruurteeda hooyo xasne sheekh xuseen iyo caruurteeda safiyo sheekh xuseen iyo caruurteeda hooyo xabiibo sheekh xuseen iyo caruurteeda iyo abti cabdiraxmaan sheekh xuseen iyo caruurtiisa abti maxamed sheekh xuseen iyo caruurtiisa iyo asxaab kale oo fara badan waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan maxamed amiin cabdirashiid sheekh ibraahim iyo sidri maxamed saciid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga waxaanu leenahay isku waara arooskana soo dadejiya gurigiinana guri kheyrle allaha ka dhigo aamiin markaana ku soo dhowaada heesta hibo fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xaliime khaliif magol hiboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso indisaa naftiidana hadba meel abaarto anoon hagarra kuu qabin is haleelu weyne
ninkagaan hawawide had iyo goor hub cidlaa ka heesayo halkii aad igaysaa la igaga hayaame hayelaan ku guuran Heriyo saaro waaye. Anigoo heede eh, mumarkii aad aan heshiin aad, ayaad horumarkii iyo wanaagii hilmaantay. Anigoo heede eh, mumarkii aad aan heshiin aad, ayaad horumarkii iyo wanaagii hilmaantay.
kama hadallayne iboy howlaha adduunkii dhibaatayda taagane iboy kama hadallayne iboy howlaha adduunkii dhibaatayda taagane habeen dhalad ninkii anaa tala kama habawde iboy adimadadaade hodiyo ayaaniyo hiboragisu dhaafe habeen dhalad ninkii anaa tala kama habawde iboy adimadadaade hiboy kolka waan qadayo
dhambaal si qurux badan loo soo qoray ayaa waxa uu naga soo gaaray aabba cabdulqaadir maxamed shaqaaq iyo hooyo jamiilo maxamed cariif afrax maxamed xabiibe maxamed iyo hana maxamed iyo ayuub maxamed dhammaan reer maxamed cabdulqaadir oo isku duuban ayaa waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo muno cabdulqaadir maxamed shaqaaq oo jimcihii shalay ku aqalgalay magaalada alexandria ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka isku waara bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano dhabaalkaasi la mid ahna waxaa diraya maxamed cabdulqaadir xaynuuf iyo maxamed caraale cali oo jooga gobolka virginia waxaana ay u hambalyeynayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo mune cabdulqaadir maxamed oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka jimcihii shalay waxaan leenahay isku waara ubad khar qaban allah idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ladnaan ku waara ayaan idin raacinay iyo codkii cumar shool
sidallaaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay sidallaaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii nulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waaraay labadiis ku raagtee libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waaraay labadiis ku raagtee libaantii ahaada sidallay hiir cadceedeed cirkoosaga ku larayahay lebabaystay subax baa arooskii nulaacay sidallay hiir cadceedeed cirkoosaga ku larayahay lebabaystay subax baa arooskii nulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waaraay labadiis jecele libaantay ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waaraay labadiis jecele libaantay ahaada sidallaha malogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii mulaacay sidallaha malogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii mulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadii ubad leh libaantay ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadii ubadle libaantee ahaada
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha oo aad si toosa uga dhageysanaysaan la-anta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington hambalyadan waxay naga soo gaartay suleeqo maxamed cabdiraxmaan iyo nimco maxamed cabdiraxmaan najme maxamed cabdiraxmaan samiire maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cumar maxamed cabdiraxmaan iyo eedanuure mustafa maxamed iyo yunis aadan kuulow cabdilcasiis maxamuud cabaas caaisho ismaaciil kowsar iyo baxsan barkha tallaan dhammaan asxaabtan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa u hambalyeynaya ruqiy isaaq nuur iyo maxamed cabdiraxmaan kuulow oo uu wiil ugu dhashay magaalada nairobi wiilkaasi oo loo bixiyay cali nuur waxaan leenahay cali nuur allaha ka dhigo kiidadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyadani meher waxay naga soo gaartay ismaaciil maxamed warsame iyo qoyskiisa kayse maxamed warsame iyo qoyskiisa maxamed maxamed warsame iyo qoyskiisa aamine maxamed warsame iyo qoyskeeda ardo maxamed warsame iyo qoyskeeda iyo caawo maxamed warsame iyo qoyskeeda waris maxamed warsame iyo qoyskeeda iyo yuro maxamed warsame iyo qoyskeeda iyo ayaan jaamac cabdi iyo caruurteeda dhammaan dadkan waxay tahniyad meher oo farxadle ay gaarsiinayaan maxamed maxamed warsame iyo shukri cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka gaashaamo taarikhdu markay ayd kowdii bishan february ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalka ugu dambeeyana waxaa diraya dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a oo uu ugu horeeyo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow maxamed colaad xasan cabdilcasiis xuseen cusmaan ibraahim xasan garbey daandurey falastiin axmed iimaan annaha iga reebane waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi xasan sandheere caashe ibraahim aadan zahre ciidla nuur jacfar kuukaay cabdulqaadir samakaab zahre cabdi axmed maxamed bashiir cabdiraxmaan xuseen bare aadan iyo dhammaan asxaabta v o e da waxaanay u hambalyeynayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo mune cabdulqaadir maxamed oo jimcihii shalay ku aqalgalay magaalada alexandria ee gobolka virginia waxaana leenahay isku waara guri nabad ah iyo owlaad baariyaal ahna allah idinku arsaaqo aamiin ayaanu leenahay heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeena kusoo xiri doonana waa neecawda caashaqa iyo fanaanka axmed cali cigaal heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halka uu ka nuuxsaado haddii nabar ka soo baxo dadku nuglahaada naxadintiyo jacaylkuna markay kugu nagaadaan naafaad la noqota halka uu ka nuuxsaado haddii nabar ka soo baxo dalku mugaada naxadintiyo jacaylkuna markay kugu nagaadaan naafaad la noqota anna dhagaan nuglaanta intaan naawila ah iyaan adduunyadii kanu ogi anna dhagaan nuglaanta intaan tahay layla doojiyaday dadigu ay ku naaxin manasto anigu oros heeftuurka xuurkada kaa daba nucleeyey naqagugan nimcadaataal layla doojiyaday dadku ay ku naaxin manasto anigu orod leeftuurka xuurkada kaadaba nuleeyey manaha jacaylkuna inuu iguduna abaya ahay nasinaba ka waaye manaha jacaylkuna inuu iguduna abaya ahay nasinaba ka waaye sida neefka waylaha acawda caashaaqa sida neefka waylaha acawda caashaaqa haa wadankanu